markaan eegnay baahida loo qabo amniga kala damaynta iyo xasiloonida siyaasadeed ee dowlad goboleedka hirshabelle oo shacabku wax weyn ka filayaan waxay wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiintu soo jeedinaysaa qodobada hoos ku qoran kow in la tixgeliyo go-aankii baarlamaanka dowlad goboleedka hirshabeelle ee afar iyo tobankii bisha sideedaad laba kun iyo toddobiyo tobankii labo in doorashada madaxweynaha cusub lagu qabto soddon cisho gudahood oo ka bilaabata afar iyo tobankii bisha sideedaad laba kun iyo toddobiyo tobankii saddex in baarlamaanka hirshabeelle qabto guddi doorasho oo isu miisaaman oo lagu kalsoon yahay wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dibheshiintuna kormeer ku samayso farsamo ahaanna ka caawiso afar in la adkeeyo amniga iyo kala damaynta xilliga kala guurka ah shan waxay wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib heshiisiinta soo dhoweynaysaa talada guddoonka iyo baarlamaanka hirshabeelle ee ah in kursiga madaxweynenimo ay u tartanto keli ah beesha xawaadle